gowractada waa cudur inta badan akadhiyowa owlaada da-diyo ku yarta tumi afar sana kaasoo hadda la sheegaa iyo jaranga kiisas dhimashaha islamarkaana kor aan kahi dadka oo kadhiya haana soo hada ku nolan gobolada dalka islamarkaana laku obsa qaba iyo sii kororta taasayto haliska ee nolola bulshada doctor cabdikaafi guuleeda oo kumid ee dhakhaatiirta ku horgalaasa isbitaalka doctor carab ee magaalada garooba oo la hadalay warbaahinta iyo sheegay calaamadoo laga kaso waa cudurka gowractada gowractadu waa xanuun bakteriyaala aadana khatar u ah kuna dhacaa sanka iyo mataqaana dhuunta iyo jirka qolofka kore calaamadaha ugu badanoo waana xanuunada ku gudba neefsashada ama waxaa la dhaho ama respiratory ama respiratory droplet weeye calaamadaha qofka aad ku arkasaan ilmaha dhuunta oo xanuunasoo kuu sheeganaya wuxuuse mararka qaarkood waxaa ku arkaysaa kale inuu mararka qaarkood ufac yeesho qandho yar yeesho mararka qaarkood wuxuu kuleeyahay hooyo wax ma liqi karo waxaa kaloo ku arkasa wax la dhaho bull neck dhuquntaanoo bararaysa qanjirada si fiican u bararaya mararka qaarkood wuxuu kuleeyahay wuxuu qufac yar wuu samaynaya oo calyo iyo dhiig iyo waxyaala la socdaan markii dhakhtarku uu dhuunta ka fiiriya markaa dhuunta ka fiirisana waxaa ku arkaysaa wegray matter qolof yar oo yellow ah oo dhuunta ku daboolan iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka nugaala maxamed jaamac iyo ku warbiya kiisaska dalka laga aragay iyo weliba uusoo sheegay in dadka hadda ku obsa qabaan cudurkan iyo dhammaadana
dee outbareegi waa u ka gudbay oo wuxuu noqday endemic buu noqday oo soomaaliya oo dhan iyo puntland oo dhan iyo nugaal oo dhanba kaysas badan lagu sheegayo marka tallaalkan hadda badan oo kaambeenada iyo outreijka iyo routiinkii fixirkii baa isugu jira dadkuna ay aada u imanayaan xarumaha oo aad tallaalka u qaadanayaan waxaa keenay waa cabsida laga qabo cudurkaas difteriyada ee dadka laynaya ama tabcaan gaaraya taasaa keentay u sabab u ah ugu dambeyntii dhakhaatiirta isbitaalka doctor carab ee magaalada garooba oo ka howlgalaayaan ka baaqan waalidiinta iyo owlaadiyo kutilaalana cudurka gowracdada oo hataa ka badadaaya soomaaliya cudurkaas cudur khatara weeye waalidiinta iyo dadka waxa aan ka codsanaynaa inay goobaha m c hjyada oo tallaalkaasi uu si ruutiina uga socdo tallaalka gowracatada m c hjyada uu si joogtaa uga socdo inay gaarsiiyaan ilmaha haddii aysan gaarsiin karinna maaragtay tiimam wareegaya ayaa jiray hadda ilaa toban beri baa tiimamkaasi shaqaynayaan mobile tiimiska bil walbana waa baxayaan haddeer kuwo kale oo dad kale oo iskoo isu abaabulay baa garowa ka baxayo ilaa laba tiimi ah oo tuulooyinka iyo meelaha aadaya oo fronteer ah dadka waxaan rabnaa marka inay cudurka laga layska ilaaliyo ilmaha laga ilaaliyo laga hortago tallaalka la geeyo la tallaalo oo xarumaha ay usoo tacjiilaan oo kharash ku bixiyaan si ilmaha looga tallaalo cudurkaasi uusan hadhow u haleelin hadduu haleelana waxba lagama qaban karo cudurka hortag unbuu leeyahay daaweyn ma laha marka waalidiintu waa in ay saa ula socdaan dadaal badanna ay geliyaan ilmahooda sidii ay u geyn lahaayeen meesha ugu dhowaa ay tallaalka helayaan ilmihii markii lagu arko inuu qabo mataqaana xanuunkii gowracatada waa in iskuulkii loo diran si loo badbaadiyo ilmaheena kale oo walaalaheena soomaaliyadana iskuulka la dhigto in laga badbaadiyo waa in ilmaha uu guriga kula noolyahay in qol gaara ilmaha loo sameeyaa oo markaas ay mataqaana lagu isolate garaya in suusan ugu gudbin faamilka inta kale waa in hooyada iyo dadka u shaqaynaya ay qaataan kliniga ka hortaga waa inay qaataan waa in faamilka inta kaloo hadhayna inta talaalkoodu yaalan waa in la talaalo talaalkii la siiyo